xafladan oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday ka qayb gashay tartan qur-aan oo muddo ka socday xerada qaxootiga ifo ayna soo qabanqaabisay dalladal ashcaariya oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mida macaahiidda xerada qaxootiga ifo ayaa lagu dahfuray tartanka waxaa ka qayb galay boqol iyo labaatan arday balse afartan iyo lix ka mid a ayaa hantay abaalmarinada iyo shahaadooyinka maanta la guddoonsiiyey hormuudka dallada lashcaariya sheekh cabdilatiif shariif axmed ayaa faahfaahiyey munaasabadda maanta xafladda halkan aan ku qabanayno tartan qur-aan oo in muddo ah la soo waday katinkiisa iyo arday dhammaysay qur-aanka xifdisay shahaado bixinteeda waxaa maanta xafladda ku qabanayaa madilatul ashcariya dalladda ku midowday madaarista al ashcariya ardayda laga farxiyey ayaa dareenkooda u muujiyey alxamdulilah maanta aad baan u faraxsanahay sababtoo ah waa waa lii abaalmariyey waxaana halkan kaga mahadnaqayaa macalinka iyo macaliliyaad iyo waalidiinteyda khaasatan macalinkayga oo juhdi badan igu soo bixiyey iyo madrasadeyda almadrasat araxma litaxfiid alqur'aan bismi illaahi raxmaan iraxiim magacayga waa cabdiraxmaan abuukar sheekh waxaana ka socdaa iskuulka ku yaala xaawji bay gaaraan anid iqra integrated academy waxaan samayn rabnaa sanad waxaan u mahadcelinayaa maclimiinteeda iskuulka iyo kuwa iskuulka iyo kuwa madrasada waanu mahadcelinayaa bismillaah magacayga waa caaisha waxaan ka socdaa iskuulka iqra integrated academy marka hore waxaan u mahadcelinayaa allah subxaana watacaala marka xigta macalimiinteeda igu soo dadaaleen marka saddexaad waalidiinteeda magacayga waa safiya axmed bare maanta waxaa aad ugu faraxsanaha inaan shahaado ka qaato madrasatul iqra waxaan aad ugu mahad celinayaa macalinkeyga macalin abuukar iyo waalidkeyga intan heer sidoo kale qaar ka mida macalimiintii madaarista ka qayb galay tartanka ayaa ka hadlay farxadooda anu waa dil ku hadlaayo dhammaan madilada madilatul ashcariya aad baan u faraxsannahay maanta halkan waxaan ku qabannay xaflad aad u wanaagsan arday fara badan oo labada madaarista ku midaysan ee shahaadooyinku guddoonsiinay ilaahay subxaanah wa tacaala baa mahadda iska leh aad baan ugu faraxsannahay maxaa yeelay marihii intaasana abuuraynay iyo hadda maanta gurinaynaa ilaahay baan uga xamdinaynaa subxaanahu wa tacaala maanta waxaa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay xafladdan aad u qiimo badan ee noo dhacday oo dadaalka dheer iyo waddadeer aan u soo qaadnay maxaa yeelay ramadaankii iyo hadda dhexdooda intaasaan waxaa weeyaan tartan soo qaadaynay annaga oo ah waxaa weeyaan madarasooyin aad u taya badan aad baan ugu faraxsanahay ardada halkan shahaadada maanta ku qaadatay waxaan ka socdaa madarasatulixyaa culuumuddiin ayaan ka socdaa marka ardada aad baan ugu hambalyaynayaa maaragtay jiilka dambena waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryayaa sidaan iyo si ka wanaagsan oo ka qiimo badan dallada lashcaariya waxay sidoo kale mas-uul ka tahay qaar ka mida iskuullada ku yaalla xeryaha sida uu mar kala sheegay sheekh cabdilatiif shariif axmed hormuudka iskuullada exyaa xerada qaxootiga ifo sanadkiiba waxaan soo saarnaa arday ku dhowaad saddex boqol ama afar boqol ama shan boqol arday ayaan soo saarnaa oo foonfooga noo dhammaysa marka wax qur-aanka kariimka ee keliya ku eg ma ahee dalladu wax soo saarkeeda xagga maadigana wuu garab socdaa fadhigeennan hadda aan fadhinno waxaan doonaynaa inaan arday gaarayso afartan iyo lix arday inaan shahaado siino afartan iyo lixdaa arday waxay ka soo takharujeen oo qur-aanka ay ka soo xifdiyeen madaarista itixaadul madaarisi lilmadillati alashcariya maxamed baaruud xuseen warbaahinta sta dhadhaab